Kuriyadu markii sagaal bil ku hor fatahaadda Kosobe webiga Shabeelle tuulada Bayhawa ee magaalada Jowhar kaasoo saameeyay daadyo dooniye waliba kormeeray mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda beeraha Hirshabeelle kormeerkan waliba qayb ku haya wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Hirshabeelle agaasimaha waa hada shaqida shaqaalaha wasaaradda isku-duwaalka wasaaradda degmada gobolka milisoo ku daryeelta shaqooyin adag oo likiraabo bogda fatahaadda tuulada ana kulmaday odayaalka dhaqanka ee tuulada Bayhawa ee magaalada Jowhar oo Kuriyaan ku hadleen wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle kuma hadnay hiritaanka bogda fatahaadda tuulada marka xiga waxaa mahad iskale aan u jeedinaynay wasaaradda waraabka iyo beeraha ee hirshabeelle muddo afar fasal e ayay boqdaan bayaxaaw ayay nagu socotay marka intaasna wasaaradda ballanqaadkii ay noo samaynaysay alxamdulilah waa ka soo baxday waa lagu guulaystay marka waa ku faraxsannahay waa u mahad celinaynay wasiirka daqare iyo isku duwaha wasaaradda beeraha maanta waa ku aad iyo aadan ugu faraxsannahay inay balantii naga qaadeen ay kasoo baxeen waa ku faraxsannahay waa u mahad celinaynay waxaan u mahad celinaa wasiirka beeraha hirshabeelle dakhare haddii ilaahay aan u mahad celinaynaa mahad ilaah iskale waxaa maanta ku faraxsannahay buqdii nagu furneed ilaa iyo sagaal bilood oo korkayna ku socotay in jawaabtii ay naga ballan qaadeen ay kasoo baxeen oo hadda aan joogna meeshii ugu fiicnayd marka ilaaha mahadda iskale intaas ayaan ilaah ugu mahadinaynaa sidoo kale guddoomiyaha tuulada bayhaabo ee magaalada jowhar oo dhinishay ku hadila sheegay in imil gebagebe iyo mara ay tiiritaanka bugda fatahaadda tuulada bayhaabo dadkan dad masaakiin oo beeraley ay iska ahaayeen ebel dhul ay iska tabaca jireen fasalladan waxaa dhacday afar fasal inay biyo ayna saameeyaan gurihii qaarkeedna ay dumeen dadkan dad masaakiin ay iska yihiin gacantooda ay waxba ku jirin maanta waxaan ugu faraxsannahay wasaaraddii beeraha hirshabeelle inay arrintan ay naga ballan qaaday ay tiri haddii bayaxaaw waxaan idin ballan qaadaynaa hay-ad kasta haddii ay timaado inay bayaxaaw kow ay ka tahay namber kow ay tahay midda ugu horaysa buuqdaas waxay ay gacanka weyn ay u deysteen dadaalkooda iyo juhdooda ay ku bixiyeen alxamdulilah arrintii ay naga ballan qaadeen waa lagu guulaystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale ku hadali hiritaanka bogda fatahaadda tuulada bayhaw waxaa ilaahay mahaddiisa ayna boqdii hurwaana la xeray oo lagu mahad celinayna shacabka beeraleyda ahaa ee arrintaas gacanta weyn ka geystay boqdii labaad xigmadan jowhar ka socotay iyadana maanta waa hawsheedu ay meel fiican marayso waxaan rajaynayaa in meeshaas la buuxiyo kadibna shub la saaro oo si aysan mar dambo biyo ugu soo bixin marka arrin aada loogu farxo waaye waxaan ugu baaqaa dhammaan beeraleyda hirshabeelle iyo shacabka hirshabeellaba inay arrintaasi fatahaadaha waa arrinta ugu khatarsan ama waxyeelada gaarsiisa beeraleyda inaan si taxadir la ugu wada shaqayno wixii laga shaqeeyay in la ilaalsado maxaa yeele waxaa jira kuwa fidnada ka shaqeeyo oo fududeeya fatahaadaha kuwaasi marka il gaara inaan ku hayno wixii laga shaqaynaan ilaa shanaan ugu baaqaynaa sidoo kale goobaha hadda juwaar soomaaliya oo kale moyko iyo dhowr goob oo kale oo noo qoshabuula xaaji oo noo qorshaysnaa waxaan ku baaqaynaa kambanigii aan arrintaas u xirsaarnay sida ugu dhaqsiyaha badan hawshaas inuu u qabto usbuucana ay hawshaas bilaabataan rajaynaynaa mar labaadii mar saddexaad waxaan leenahay fasalka gugi ayaa lagu jiraa waxaan ugu baaqaynaa beeraleydii hirshabeelle inay u diyaargaroobaan tacabkii fasalka guga runtii wasaaradduna mar kasta waxay ku dadaaleysaa inay ay garb istaagto beeraleyda waxaan rajaynaynaa in fatahaadda baysa hirshabeelle ka dhicin aadaa u mahadsantiin mar labaadii mar saddexaad wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weda dadaaliya ka dadargeliyaa sirowka fatahaadaha webiga shabeelle wasi kasuubiyo qaybo kumida gobolka